John Novak.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa habeen sabtiga bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa saddex waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dot com caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda dhegaystayaal waxaa ka mid ah al-shabaab oo la sheegay in dad shacaba ay ku laayeen gobolka hiiraan gaadiid iyo raashin ay gubeen
wadaday soo galeen meela deganaayen maahan eria saafay helay marka eria lagu ogaayo maahan nimankaana wadada usoo galeen marka baabuurtana degmada maxaasid u socotay dadkuna dadkii degmada maxaasid waayen baabuurtana sagaal baabuuroo dad shacabane waayen sideed iyo toban qofoodna way ku dileen saddex qofoodna dili meela kola kacde
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maxad ballaaran oo farsamada gacanta lagu baranayo oo laga hirgeliyey magaalada garowe barnaamijyada marsida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka hores ku soo dhowaada warkii dunida dalka bakistan ayaa maanta ka codsaday beesha caalamka jawaab bini-aadminimo oo aada u ballaaran ee fatahaadda aan horey loo arag oo ay ku dhinteen ugu yaraan kun laba boqol iyo lixdan iyo shan qof codsigaasi ayaa yimid iyadoo diyaarado ay sahay gargaare aadminimo gaarsiinayaan dalkaasi saboolka ah wasiirka qorsheynta federaalka axsan iqbal ayaa waxa uu ku baaqay jawaab bini-aadminimo oo baaxad leh oo loogu talagalay saddex iyo soddon milyan oo qof oo ay saameeyeen roobabkii dabaylaha watay ee dhaliyey daadad xun dareenka caalamiga ee xaaladda bakistan ayaa kordhiyey iyadoo tirada dhimashada iyo hoyla-aanta ay kor u kacday marka la eego qiyaasaha bilowga ah ee dowladda roobabka iyo daadadka ayaa sababay khasaare dhan toban bilyan oo dollar wasiirka ayaa sheegay in baaxadda burburka ay tahay mid ballaaran oo u baahan jawaab bini-aadminimo oo weyn saddex iyo soddonka milyan ee qoftaasi awgeed waxaan ka codsanaynaa walaalaheenna bakistan qurbajoogta iyo beesha caalamka in ay nacaawiyaan xilligan baahidu jirto ayuu yidhi axsan iqbal falastini ayaa waxa uu tooriyi ku dhaawacay askari israa'iil ah waxaana toogtay askari kaleeto oo ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegeen ciidamada israa'iil wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in ninkaasi la toogtay uu u dhintay dhaawacii ka soo gaaray rasaasta ciidamada israa'iil ayaa sheegay in falkaasi uu ka dhacay fariisan ciidan oo ku dhow magaalada hebron ee falastiiniyiinta jarmalka ayaa ogolaaday in uu magdhow siiyo qoysaska ciyaartooy u dhashay dalka israa'iil oo la dilay xilli ay ka qayb qaadanayeen ciyaarihii olombikada ee ka dhacay dalka jarmalka sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii jarmalka iyo qoysaska ciyaartooyda dhintay ayaa ku heshiiyey in la bixiyo magdhow gaariga ilaa iyo siddeed iyo labaatan milyan oo dollar bishii lasoo dhaafay qoysaska ayaa sheegay inaanay ku faraxsanayn dalabyada ugu dambeeyey ee la xiriira magdhowga ay bixinayso dowladda jarmalka iyagoo sheegay inay qorsheynayaan inay qaadacaan xafladda lagu xusayo sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegatay weerarkii munikh iyaga oo taasi beddelkeedana doonaya in ay sameeyaan mudaharaad ay markaasi ku muujinayaan dareenkooda dowladda federaalk ee jarmalka ayaa bixin doonta laba iyo labaatan milyan oo dollar in ka badan halka gobolka bavaria uu isna bixin doono shan milyan oo dollar munich ayaa iyaduna waxay bixinaysaa shan boqol oo kun oo dollar sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka jarmalka warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas ugu yaraan kow iyo labaatan qof oo shacab ah ayaa lagu dilay duleedka magaalada beledweyne kadib markii kooxda al-shabaab ay ku gubtay deegaanka afar ido sagaal baabuur oo rakaab ah iyo badeecado kala duwan oo ku socday degmada maxaas dadka dhintay waxaa ku jira dad gaarigii ay saaraayeen miino kula qaraxday meel u dhow deegaanka gaadiidka al-shabaab uu ku gubay sida v o a uu u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane guddoomiyaha ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu warramay wariyaheena v o a xuseen xasan dhaqane waxaana uu marka hore weydiiyey inuu bal faahfaahin ka bixiyo gaadiidkaasi meesha ay ka tageen
degmada beledweyne ka dhaca walaaw meesha loo galayo hadda shabaabkana markay cadowga u galaan degmada beledweyne meel ka tirsan waayen oo u dhowo saas uga fogeenay soo galeen oo wadaday soo galeen meelay deganaayeen maahan eriya saafay helay marka eriya lagu ogaayo maahan nimankaana wadada usoo galeen marka baabuurtana degmada maxaasii u socotay dadkuna dadkii degmada maxaaseed waayen baabuurtana sagaal baabuur oo dadka calaleha waayen sideed iyo toban qofoodna way ku dileen saddex qofoodna dibi meyna kola kacday
baraha bulshada ama warbaahinta taageerta al-shabaab waxa ay leeyihiin waxa aan dilna waxay ahaayeen maleeshiyaadka macuusley baabuurta aan gubnayna waxay ahaayeen saanad loo waday iyo cunto u socotay wallahi walaalow warkooda ilaa hadda la sheega mabuu qabana warkoodu qabatan male dad shacabay maalin habaya maalin gowracaan laftooda iyo dhiigooday banaysteen dad shacabay macuusley ma ahayn wax macuusley taageerayna dadkao dhan maa hadda taageero soomaalida o dhan maa taageerta intay muslimaa taageerta laakiin dadkaas dad macuusley oo hadda qoray watamayan dad shacabay ahaayeen hadday macuusley yihiin maba dili lahayna inaad ka celi lahay dad shacaba oo bermageyta oo qoray watay ahayno carruur iyo rag waaweyn inta ka dhexay daba kajiba kamid ah maxaa u malaynaysaa ujeedada dhibkaa xali dhacay ama dadkaa la dilay ujeedada loo dilay maxay kula tahay wallahi walaalow taas isweydiin maunbaana waa caddahay dadka ceelasha laga guba waayen dadka guryaha laga guba waayen haddun loo shiila la dhaho waayo mawda hadda waxay hadleen iyo waxa qaanay ka qabeen iyo ciday dhibku ahayn iyo ciday dhulka joogeen midnaba ma jiro haddun loo shiila dilo ahaan dadkii guryaha ka gubeenna waayen ceelashana ka gubeen marka in xilligan la isweydiina ma ma ma walaynayba waxaa la sheegayaa in meelaha qaar xabado laga maqlayo maxaa nooga biiri kartaa dhibaatada xali dhacday oo hadda maydke meeshii anagaaba joognaa ciidamada dawladda iyo maamulkii iyo macuuslaynta ka dhexayda meeshii waa lagu baxay oo dhamarku meelo eriya degenayn maahan laxanay ka carareen dadka markay dhibaateeyn ka carareen iyo dhulka meelin geriyan ka carareen dhanka maxaas berigeedana ayagana waa kasoo wareereen dadka shacabka waana iska dufaaceen xoolay ka dhaceen caadada diiri dhaqankooda sida ahay lasoo dhigteen marka xoolihii dadkay dhaceen xoolihiina waa laga soo dhigay
dhinacan ceel la helana maxaa nooga beeri kartaa waxa ka dhacay waxbaa la sheegayaa wallahi ceel hel walaalo maqalay ugu tahay laakiin wax caddayna ma hayo aniga hadda wax cadaan ku sheego indhayga ku arkay moge hadda wax maqala kuma sheego waayo ceel hele waxaa laleeyahay iyaguna bakay ku dhibaateeyo oo ku gowraco waayo laakiin tira saxa kama sheegi karo iyo siday wax u dhaceen oo saxa laakiin maqalku wuxuu leeyahay dadkay inay meesha ku dhibaateeyo waayo dadka qaybino intay qaybin ay qalo waayana naloo sheego waayo
kan maamul ahaan maxaa maxaa idiin qorshaysan dhacdooyinka dhacaya markaad ka warhesheen wallahi ka maamul ahaan warkaynu waa cadiya anaga waa isdufaacaynaa dadkana cadowg waan kaxulaynaynaa nimanka nabadgidka dadka ka dhiga u haynaa dadka shacabka iyo maamulkuna waa isgaashado u hayaan warkooduna waa cadiga oo hadda gacan kugambad ma aha ayagaa gacan kugubada maanta
kaasina dhegeystayaal waxauu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo u warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane magaalada garowe xarunta maamulka puntland waxaa laga hirgeliyey macad ballaaran oo arday gaaraysa laba boqol ay ku baranayaan farsamooyinka kala duwan ee gacanta werigeena nuux muuse barjeeb ayaana warbixintan noo soo diray
maxadkan oo ay dhigtaan in ka badan laba boqol oo arday ayaa waxaa hirgelisay shirkadda korontada nexom oo gacan ka helaysa hay-ado caalami ah waana kii ugu horreeyey noociisa laga hirgeliyo deegaanada puntland cabdifataax maxamed cabdi guddoomiyaha nexom oo la hadlay v o a ayaa sheegay in arday badan oo jecel farsamada gacanta ay ka faa'iidaysanayaan macadkan kadib markii la arkay baahida loo qabo arrintaasi
baahida waddanka ka jirta markii la arkay islamarkaana aysan muuqan cid ku foojigan oo hab intaan la eg oo looga faa'iidayn karayo bulshada aysan jirin ayaa mulkiilayaasha shirkadda waxa ay isla garteen in ay dhaqaalahoodii ku bixiyaan macadka in la sameeyo kaasoo la doonayo in looga faa'iidayo qaybaha kala gedisan ee bulshada ardayda wax ka barata macadkan ayaa v o a uga warramay waxbarashadooda magacaygu waa cabdisaaq siciid yuusuf waxaa ka mid ahay ardada macadka intii ay dhigata gaar ahaan qaybta electrical engineerinka ilaa iyo hadda macadku suu furmay ardada lagu furay baa ka mid ahayn anigina ninkan yaag taagan iyo rag badan oo meesha jooga hadda waxaan wadnaa semisterkii koowaad waa noo soo dhammaaday ilaa iyo aduu muddo toddoba bilooda baan wadnay semisterkii labaad baan hadda maraynaa hadduu ilaahay idmo electrical engineering two years abaa waxaa noo dhiman hadda aduu muddo aad u yar baa noo dhiman qaybta electrical engineerinkaan nahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay waxbarashada tan aan wadno oo farsamada gacanta ah
hirgeliyaasha maxadkan ayaa tilmaamay waxa ay barayaan ardaydan waxaanu bari doonaa insha allahu auto section mechanical auto section macnaha muxuu ahaa baabuurta farsamada baabuurta mechanicalka waxaanu bari doonaa toortada toornada sida maarata biraha loo qodo sida arkaysaa mashiinada meesha yaalaba waa kuwa waxaan bari doonaa haddii ilaahay idmo carbenteriga oo alwaaxa sida looga faa'iidaynaya waxaan aad arkaysaan sida loo samayn lahaa waxaan bari doonaa haddii allah awooda la idmo mesoninka dhismaha sida derbiga ama dhagax ha ahaada ama bulkeeti ha ahaada ama kuwa kale nashqado kale ha ahaada waxaa la bari doonaa rinjigii waxaa la bari doonaa alxankii waxaa la bari doonaa cuntadii baa dadka in la bari doonaa hospitalitigii baa la bari doonaa muxuu ahaa all in one runtii meeshaan ma rabno inaan dhanaan halkaas section baan ku haynaa waxaan rabnaa inay noqoto hab hadba qoladii markaa baahida waxaan u aragno dadku inay u baahan yihiin in la keeno waxaan ahay ardayda barata xirfadda korontada oo electrical engineering oo ah xirfadda korontada waxaan ahay gabdhaha barta qaybta weliba waayarinka alxamdulilah si fiican baan u baranaa ilaa maanta aan kusoo biirnay ilaa iyo maanta ay tahay xarigga daahfurka oo annagu nahay leefalkii labaad simisterkii labaad maasha allah wax fiican bay aad bay u socdaan waxaa dhiga injineero khibrad leh shirkadda hirgelisay macadka ayaa sidoo kale damaanad qaadaysa ilaa ay ka helayaan hay-ado kale oo gacan ka siiya dadaalka ay bilaabeen si joogto ah baa waxaa loo isticmaalayaa qalab lagu baraya ardayda waa la jarjarayaa waa la alxamayaa waa la gogoynayaa waa waxaas biritoolo dib looma isticmaalaya waxay noqonaysaa kuwa cusub marka qarashka ugu badan oo ah consum waxa ay adeegsanayaan dadka kambanigaa damaanad qaada oo bixiya hadda ilaa xilligaan hadda mustaqbalka waa rajaynaynaa inaanu helno gacan dowladeed iyo mid maaragtay hay-ada damaanad qaadaba insha allah xilliyadan waxaa aada u soo badanaya dadka daneeya inay bartaan farsamada gacanta si ay u helaan xirfado ay ku shaqaystaan ardaydan baranaya macadkan ayaa waxaa ku jira kuwa ka soo baxay jaamacadaha dalka si ay u noqdaan dad xirfad leh nuux muuse barjeeb v o a garowe
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka ah waxaa soo jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ee meel walba o aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti igu ah cabdulaahi maxamed xasan oo cabdulaahi balaag loo yaqaano oo ah madaxa hay-adda iftin foundation ee ka shaqeysa arrimaha waxbarashada waxaanu kala sheekaysan doonaa daraasada ay dhowaantan samaysay hay-adda oo ku aadan tirada ardada kasoo qalinjabinaysa jaamacadaha wadanka gudihiisa ku yaala kuliyadaha ay kasoo kala baxaan iyo weliba arrimo kale marka hore ee mudan cabdulaahi kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda v o a
aad baan ugu maxadsan tahay soo dhaweyntaada waan ku dhowahay barnaamijka waana idin salaamayaa dhammaan adiga iyo guud ahaan baxda dhegeystayaasha iyo daawadayaasha waaya bal intaanan faahfaahinta kale u gelin maxaa farqiga oo aad dareenteen shantii sano ugu dambeysayna waad soo sameynayseen daraasadda tirada maxaa iska bedelay ardada kasoo baxaysa jaamacadaha daraasadeen waxay caddeynaysaa tirada sanad kasta inay sii kordhayso oo sanadba sanadka dambeeya tirada ardayda ka qayb galaysa jaamacadaha dalka way sii kordhayaan kuwa kasoo qaran jabinaya sidaa islamada usii kordhayaan haddaan tusaale usoo qaadano sanadkii kun sagaal boqol laba kun todoba iyo tobankii tirada ardayda dalka kasoo qaran jabisa waxay ahaayeen kow iyo toban kun laba boqol lixdan iyo saddex arday halka sanadkii xigay ee siddeed iyo tobankii ay ahaayeen shan iyo toban kun sagaal boqol toddobaatan iyo kow arday sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankiina tirada guud ee ardayda soo qaranjibisay waxay gaarayeen shan iyo toban kun sagaal boqol labaatan iyo toddoba arday sanadkii xigay ee labaatan labaatanna ardayda soo qaranjibisay waxay gaarayeen toddoba iyo toban kun shan boqol afartan iyo sideed halka sanadkii aan soo dhaafnay ee kow iyo labaatanka ay soo qaranjibiyeen labaatan kun laba boqol iyo konton arday marka waxaa muuqata sanadba sanadka ka dambeeyay inay sii kordhayeen markii aada isku fiirisid labaatan labaatan iyo labaatan kow iyo labaatan ugu yaraan waxaa udhexaysa saddex kun iyo iyo iyo dhowr arday aa udhexaysa tirada wiilasha iyo gabdhaha marka la isbarbar dhigo waxaa muuqata in gabdhuhu ay aada uga yar yihiin wiilasha arrintaasi ma dareenteen maxaase sabab u ah baa la leeyahay annagu dhinacaas kama fiirino markii aan xogtan soo bandhigayno waxaan ka fiirinaa korarka gabdhaha sida ay u socdaan annaho gabdhaha markii la fiiriyo hadeertaan qaabilaada ama maaragtay waalidiinta soomaaliyeed markaan dhiraahno sanadadan waxaa weeyaan wiilka iyo gabadha mataqaanaa reerka wada joogaan dhammaantood hadda way ka siman yihiin inay mataqaana waxbarashada loo wada diro marka aada dugsiyada sare tagtid waxa weeyaan gabdhuhu tiradooda aada bay u korortay sidaasi lamid ah ayaa jaamacadaha dalkana sidaasi lamid ah ayay u kordheen gabdhihii hadda tusaale ahaan sanadkii aan soo dhaafnay gabdhaha kasoo qarin jibay jaamacadaha dalka waxay gaarayeen shan kun laba boqol iyo laba iyo toban halka sanadkana ay gaarayeen toddoba kun sideed boqol iyo laba iyo toban arday marka anaga garaafkaas ka fiirino way sii kordhayaan waxaan isleenahay sanadaha soo socdana way ku dhowaan doonaan laanna hadeertaan sideed kun ku dhowaad gabdhood iyo laba iyo toban kun waa wax un afar kuna udhexaysa wiilasha iyo gabdhaha marka waxaan isleenahay farqigaasi wuu soo yaraanayaa kulliyadaha ay ka soo baxaan inta badan ardayda kasoo qalin jebinaysa jaamacadaha ku yaala gudaha waddanka waa kuwey horta guud ahaan markii daraasadda aan abla ablaynay afar kuliyadood ayaa ah afarta kuliyadood ee ugu badan oo ay kasoo qalin jibiyeen ardayda ugu badan markiise loo fiiriyo wiilasha iyo gabdhaha wax badanay xoogaa ku kala duwan yihiin kuliyadaha ay ugu kala badan yihiin marka guud ahaan markaan idhaahdo afarta kuliyadood ee ugu badan ee aan shantii sano ee aan soo dhaafnay ee ahaayeen kuliyadaha ugu badan ardayda soomaliya ay kasoo qalin jibiyeen waa kuliyadaha business iyo public administration nursing and midwifery iyo medical laboratory afartaas kuliyadood waxay sanad kasta noqdaan kuliyadaha ugu badan ee tira ahaan markii la yidhaahdo ay kasoo qalin jibiyaan ardayda ugu badan balse markii lasii kala jijibiyo oo wiilal iyo gabdho loo kala qaado gabdhaha dhinaca caafimaadka aad moodaa inay uga badan yihiin wiilasha oo afarta kuliyadood ee ay gabdhuhu ku badan yihiin waa nursing and midwifery public health iyo medical laboratory
intaanan bal afartan kuliyadood iyo sababta keentay in ay ugu bataan u gudageleen guud ahaan kuliyadaha laga heli karo gudaha wadanka soomaaliya iyo jaamacadaha aada adinku daraasadda ku samayseen intee bay leegyihiin tirada guud ee hadeertaan aan kuliyadaha aan soo bandhigna waa labaatan iyo toddoba kuliyadood sanad kastana waxbaa kusoo biira oo sanadaada hadda ugu dambeeye oo kale daraasadaha ku saabsan maaragtay cilmiga barashada dembiyada iyo maaragtay security-ga waxay noqdeen wax kusoo biiray kuliyadaha dalka sidaa si lamid ah human rights-ka ayaa iyadana sanadihii ugu dambeeyey ahaa kuliyadaha cusub ee dalka kusoo biiray kuliyadaha rasmiga ee dalka laga dhigo guud ahaan waxaan odhan karnaa labaatan iyo toddobo ilaa soddon ay udhexeeyaan oo aan isleeyahay waa dhammaan mataqaanaa cilmiga cilmiga labada barto dunidooyda hadde haddii labaatan kuliyadood wadankii ay ka jiraan maxaa sabab u noqday in afartan kuliyadood hadda aad ka dhawaajisay sida maamulka iyo maaraynta ganacsiga umulisada iyo kalkaalisada iyo kuwa noocaas oo kalea in ay u bataan ardayda maxaa sabab u noqday xog ururin ku saabsan ardayda qalanjibisay ayaan colays ka saarnay weli ma aynan gudagelin su-aalahaasoo dhowr mar nagu soo noqday in aanan maaragtay runtii aan daraasad ku samayno laakiin hadeertan gogol labaad oo aan kusoo bandhigi doono xogtan ayaa noo madlan taas oo aan ugu talagalnay in macalimiinta ama mas-uuliyiinta jaamacadaha dalka iyo qaar ka mida wasaaradaha dalka iyo aqoon-yahana soomaaliyeed inaan dood ku qabanno oo aan rabno inaan maaragtay su-aalahan soo noqnoqday maxaa afartan kulligood keliya ardaydeena sanad kasta maaragtay ay ay mataqaanaa ay u doontaan oo ay uga soo baxaan doodas kadib waxaan isdhihi karaa su-aashaas jawaabteeda waa la wada heli doonaa hadduu ilaahay nafta nagu sugay marka isbarbardhig lagu sameeyo guud ahaan waxaad ii sheegtay shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadirba inaad ku samayseen marka la isbarbardhigo magaalada muqdisho oo keliya iyo guud ahaan gobolada tiradu sidee bay noqonaysaa magaalada muqdisho way ka tiro badan tahay markii la yidhahdo jaamacadaha ku yaala markii la yidhaahdo ardayda ka soo baxda markii la yidhaahdo intaba magaalada muqdisho ugu yaraan waxaan oran karnaa ama xogtan ay muujinaysaa boqolkiiba siddeetan iyo laba tiro ka badan inay ardayda kasoo wada baxeen jaamacad kasoo baxeen maaragtay magaalada muqdisho tirada guud oo labaatan kun laba boqol iyo konton arday ah siddeed iyo toban kun iyo lix boqol iyo dheeraad waxay kasoo qalin jibiyeen magaalada muqdisho jaamacadaha ku yaal marka taas waxay kuu muujinaysaa boqolkiiba siddeetan in ka badan inay ardayda kasoo qalin jibiyeen maaragtay magaalada muqdisho tira ahaan imise jaamacadood ayaa ku taalla magaalada muqdisho amaba daraasadiinu ay gaartay daraasadeen waxay gaartay konton iyo toddoba jaamacadood jaamacadaha muqdisho ku yaala waxaan u malaynayaa mid iyo labo oo aan markaan xogta aruurinaynay aan si aan ugu talagelin aan xog ururinteena uga tagnay anigoo xogteeda hayna mooyaane jaamacadaha muqdisho ku yaal dhammaantood xogtan way ka wada qayb qaateen sidaas si lamid ah gobolada dalka laga soo bilaabo boosaaso mataqaanaa soorac garoobe saasaa usoo soco gobolada dhexe kismaayo baydhabo beledweyne intaba jaamacadaha ku yaal dhammaantood way ka wada qayb qaateen marka waxaan dhihi karnaa konton iyo toddobada jaamacadood ee xogtan ka wada qayb qaatay boqoley ahaan waxay dhihi karnaa waa sagaashan iyo shan ka badan ama sagaashan iyo lix iyo in ka badanba jaamacadaha wadanka ku yaal xogtan way ka wada qayb qaateen arday fara badan baa soo baxaysa oo labaatan kun ka badan dabcan marka wadan dhan loo eego ma badna tirada laakiin marka la eego heerarkii ay soo martay waxbarashada wadanka soomaaliya iyo hadda halka ay marayso waa tiro badan ardada soo baxda haddii aan wax yar daraasadiina iyo wixii ay ku saabsanayd ka weecanno ardadaasi soo baxda ma helaan shaqooyin ku aadan waxyaabihii ay soo barteen ardayda soo qalin jibisa waxaan oran karnaa boqolkiiba shan boqolkiiba toban shaqo ma helaan laanna wadankii o dhan shaqo la-aan ka jirta waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa dhalinyarada soomaaliyeed boqolkiiba ku dhowaad lixdan iyo toddoba ayaa shaqo la-aan ah iyadoo aan ognahay tirada guud ee dadka soomaaliyeedna ay boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro yihiin dhalinyarada shaqa la-aantu aaday u baahsan tahay marka dhalinyarada soo qalin jibinaysa sanad kasta shaqo ma helaan waddanka soomaaliya waxaa jira waxyaabo uu caan ku yahay ama kheyraad fara badan oo uu leeyahay xoolahabaa ka mid a kalluumaysigabaa ka mid a beerahabaa ka mid a marka la eego waxbarashada iyo kuliyadaha waddanka ka jira ardaydu ma heli karaan kuliyado ay si fudud wax uga baran karaan oo ay ka heli karaan aqoontii waddanka ay gudihiisa uga shaqaysan lahaayeen amaba aqoontii ay kaalin ka geysan lahayd oo wax ka tari lahayd in ay soo saarto kheyraadka ee dhulka soomaaliya uu leeyahay kuliyadahaasoo idil waddanka waa ka jiraan ardayduna waxaan u malaynayaa jaamacadaha badankoodna way bixiyaan waxbarashada waa la bixiyaa oo beerihii waa la bixiyaa xanaanada xoolaha waa la bixiyaa cilmiga badaha iyo kulli jaamacadayna dhammaantood waa wada leeyihin laakiin ardayda kasoo baxda ama kuliyadahaasi aada ayaa aada u yar runtii baraarugan intaan xogta soo saaraynay wax badan ayuu horta bedelay runtii marka aragti waxaan dhihi karnaa aragtida noocaasa in la wada qaato waxay kor kor u qaadaysaa kaadiriinta bulshada soomaaliyeed beri ay u baahan yihiin waddanka horumar buu ku tallaabsanaya dowladnimadii way sii socotaa markii dalku uu fariisto oo loo baahdo aqoon-yahano dhinaca beeraha ah ma dibaddaa laga keenaya dabcan caqabada baa jira ee ka hortaagan inta badan dhallinyarada in ay wax bartaan caqabadahaasi wax ma nooga sheegi kartaa mase dareenteen caqabado gaara oo ardayda soomaaliyeed ee dugsiyada sare kasoo baxaysa ka hor istaagi kara in ay jaamacad u gudbaan iskuulka waxbarashada sidiisaba hoosuu kasoo bilowdaa marka haddiisa dugsiyadii hoose iyo kuwii dhexe iyo kuwii sare ee soo saareen arday tiro fara badan ee soo saareen jaamacaduhu ma imaan karaan arday tiro badan marka silsilad isku xiran waaye koriinka maaragtay inay arday jaamacadaha nooga soo baxaan korriinka amniga iyo mataqaana dhaqaalaha dalka intaasoo dhan waa isku xiran yihiin haddii shaqooyin fara badan soo baxaan oo dalkii meelo shaqa ah laga helo waaba dowladdii ay mataqaana shaqa abuur samayso sida hadda ballanqaadka dowladda maarata cusub ay samaysay waxa weeye rajada waxaan qabnaa in sanadaha soo socda tirada arday ay maarata ka badan doonaan insha allah
waaya gebagabadii tiradii baanu ka hadalnay iyo ardada kasoo baxaysa jaamacadaha iyo gabdhaha iyo wiilasha inta ay yihiin kuliyadaha ugu badan ee ay bartaan laakiin qodobka ugu muhiimsan oo dadku ay isweydiin karaan inta badanna laga hadlo waxay tahay anigoo og in daraasadiinu aan aanay arrintaasi khusaynin oo aadan adinku arrintaas eegin laakiin maadaama aad si guud arrimihii waxbarashada ugu dhex jirto dushana kala socoto tayada waxbarashada soomaaliya gaar ahaan jaamacadaha sidee bay hadda u eg tahay
tayeenta markii laga hadlo runtii waxa weeyaan waxaa yidhahdaa ninba si ninba si u yiri ama ninba si u arag runtii waxaan odhan karaa xataa taa xilliga la joogo ma aha xilligii lagu doodayay maaragtay taye ma laha waxbarashadeena iyo way leedahay runtii waxaan odhan karaa waddada dheer ee sugaysa tayeenta soomaaliya waxbarashadeeda runtii weli cagta lama saarin oo inaan jaamacadihii nidhaahno tayadooda way liidataa ardayda soo baxaysa halkii loo baahnaa ma joogaan aynana ka fikirin tayeynta waxbarashadeena dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxaan isleeyahay ereyga isma qabanayo haddaan tayeyn ka hadlayno waa inaan marka hore tayeynta kasoo bilaabnaa dugsiyada hoose markaas ayaan waxaan heli karnaa arday markuu jaamacadda yimaado ay u dhamaystiran tahay aqoontiisa u dhamaystiran tahay waayo arrinimadiisa iyo fahamkiisa u dhamaystiran yahay inta uu jaamacadda kaga baahan yahayna ay tahay wax kordhin laakiin arday qeybihii hoose oo dhan oo uu soo maray mararka qaarkood haddaad wax badan nolosha ku saabsan wax ka weydiisid aan wax badan kaaga sheegi karin inaan eed ka dhigno ma ahan waayo hadda xilliga aan u baahana waxa weeyaan dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed in horta jahliga mataqaana laga mataqaana leexiyo oo ay dhinaca mataqaana aqoonta ay u wada wareegaan nin aqoon leh siduu haduu aqoontiisa uu u ziyaadsado waxa weeya aaday u sahlan tahay marka waxaan odhan lahaa tayeenta waa midna wada sugaysa aan hoos ka soo wada bilowno iyo inaan kor keliya ka eegin
waaya aada iyo aad baad umahadsan tahay cabdullahi
adiga
daawadayaaalkaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed xasan oo cabdulaahi balaag loo yaqaano waa madaxa hay-adda eftin foundation ee ka shaqaysa arrimaha waxbarashada barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan ayuu marti ugu ahaa
jacfar kuukay ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud sharwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah markii balagii kalgacalku bixisa weeye wareemay adduunyoy waayo badaney gurtigii arbaxadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay ileen wadku waa mabaaqdee miyuu bahda nugusha gooyey miyaa caalamalbarsakha barhkii kale ruux ka aaday waa qiso jacayl oo dareenkeeda xambaarsan taasoo uu wad ku kala fogeeyey lamaana isu qaaday jacayl xooggan waxaad maqli doontaan maase ka dhalatay qisadaasi sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana ayn ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii qadar guuri markaa geeraarku waa ereyo ducimeriisyo ka horreeya heesta intaan muusiga lagu bilaabin marka waxaa imisaa dhalintii dhulka uu sugayay xabsiyadaa la dhigayoo dhul sugaynin nololba imisaa dhaqaaqoo xiskooda dhibayoo lakafaar wareerkii dhalku uu ku wareeba barnaamijkuna waa weysta washington aan ku bilownay dhegaystayaala taxanaha nolosha aadamaha gaar ahaana waayaha jacayl ee inta badan dhex mara labada qof hayaa kuwo ay ku lamaan yihiin duruufo kala duwan oo qadhaar iyo macaanba leh kuwaasoo qaarkood oo muddo kadib laga sii sheekeeya islamarkaana ay bulshada tusaale ugu soo qaadato kolba marxaladda marayaana si ay dadka u fahansiiyaan amaba ay ugu sawraan waayaha ay markaasi ku sugan yihiin waxaana jira qisooyin jacayl oo caan baxay oo si weyn wax looga qoray kuwaasoo ay ka mid yihiin amaba aynu ka xusi karno cilmi iyo hodan qayse leyla iyo weliba kuwo kale iyadoo geesta kalena ay jiraan kuwo iyaguna aan ka fogayn oo si joogtaa u dhaca kuwaasoo ay ku duugan yihiin waayo iyaguna xusidooda mudan qadar geedi oo ahal abuuro ku nool gobolka ohaayo ee dalka maraykanka ayaa barnaamijka cawayska washington la wadaagay maanse uu ka sameeyey qiso uu sheegay inay ku dhacday laba qof oo u dhex maray jacayl xooggan kadibna aan iscalfan oo wadku kala fogeeyey kadib markii midkoodu geeriyooday haddaba dhegaystayaal sheekada idinka dilimaayee waxaan barnaamijka ugu horreynba ku soo dhoweyn doonaa qadar geedi oo inala wadaagaya sheekadaasi iyo weliba maansada uu ka curiyey waan ku dhowey walaal cabdi cabdixakiin shirwacow waad mahadsantahay waagaag adigaa mudan soo dhowow baan ku leenahay bal marka hore haddii aynu galno sugaan kala duwan baad samaysaa khadar oo ku saabsan arrimaha iyo waayaha iyo nolosha haddaynu dhinaca jacaylka ka horeyno caalamulbersar bal caalamkaa gaarka aheed magacana u bixisay maxaan ku idhahdaa muxuu aha caalamkaas kolley nolosha iyo waayaheeda wixii kula kulmo waxbaad ka odhanaysaa miidiyahan dee adduunyadu imaka waa tan warku aadka loo kala helo miidiyahan ka degeystay laba qiso oo oo jacayl ah taabad leh hablihii ay ku dhaceen baa ka shee ayaa ka sheekaynaya heesta caalimulbarsakh qisadeedii siday u dhacday waa sidan inan ardayada oo subax gurigoodii ka soo baxday oo iskuulkii kukala ku socota toddobadiiyo barhkii subaxnimo ayaa si kedisabay ugu soo baxday inan dhalinyaro ahoo fa faceeda ah kadib layse salaan cabdixakiimow laysana salaan kabacdi inantii qofkii ay niyadda ku haysatay awdkiisa ee ay weligeedba ku riyoonaysayba ayaa inanka waan garta layska hel layska hel haye waraysi gaaban ma iskuulkan aad dhigataan ba xaafadan aad aad ka timi xaafadaasaad tahay markiiba labadii qof ilaahay wuxuu isu saaray taash baa isu saaro jacayl baa dhex maray laba sannadoodba inta ay waktigay haleelka leeyihiin intay kala maqnaayeen ay yaray aada u yaray macnaa inta badan ay sarkayeen ay sarkayeen ood odhan kartaa sida qofka bini-aadankii uu ugu baahanyayey cuntada ayay labadaa qof ay isugu baahdeen waa jacayl cajiibaba haye inay wada kulmaan marka sheekada cabo markay halkaa marayso ayaa inankii gooraanu inantii lasoo hadli jirin lasoo hadla waan garta dabeetana ee markuu la soo hadlay inantii ayaa yidhi walaal ii kaalay oo maxaa dhacay cabdiow saacadan oo kale imabaad soo wici jirine waan garta dabeedna walaal waan kuu yar baahanay buu yidhi ii kaalay markay u tagtay wuxuu sheegay cabdixakiimow wuxuu u sheegay in uu sababa doonayo inuu u dhoofo haye safar baa soo galay safar baa soo galay oo dhoof iyo hawluu u tegaayay xaggaa ayna markii hore isku ogeyn waan garta waxay tidhi aad iyo aad bay hawshaasi igu adagtay laakiin haddii aad haddii aad tacabirayso dee wax inoo soo kordhinayso waxba kama qabo
ha waxba dee anigu kama qaban kare waan kuu soo ducaynayaa waan garta inaad ila joogtaan ka jeclaaya haye waayahay sidii bay ku kalaanba baxeen subaxii waan baxayaa buu ku yidhi haddaba wuu ku socdaa moogtay cabdixakiimow waan garta
waan baxaya sheekh baanu maraynaa ayuu yidhi waayo allahku nabadgeliye kolba halkaad marayso ila soo xidhiid ila soo socodsii haye ila soo socodsii wa warkii ugu xogay wuxuu noqday lambarkaa ma taqaana waa la soo wacay marka waa la soo wacay ha haye nambarkaa ma taqaanaayo haa waan garanayaa maxaa ku dhacayo ninkaasuu u dhintay baa lagu yidhi haye way dhacday labaatan daqiiqaan suursanaabay tidhi waa kacay meelay xitaa reerkoodii aqoon lama leh hadday tacsida ka qayb geli layd mo haye wiilka reerkiisa macnaha ma garanayso faahfaahinta intaa ma garanayso ismuu barin haye
halkiiba wax alla waxay talaa ku baahday arrin baa afare ka haaday haye inantii mus markay waxbarashadii iyo noloshii iyo wax walba ka hadhay maalintii dambe waxaaban idhi bay tiri maad adduunyadaba horta maad iskaga tegtido ma maad iskuftidba haye naftaba iska qaadid naftaba maad iska qaadid haye waxay soo qa gaas bay soo qaadatay iyo dee kabriidkii dabkii ay ku ololinaysay marka wixii oo dhan soo diyaarsatay ayaa ilaahay naxariis qalbigeeda kusoo riday haye su-aal baan isweydiiyey bay tidhi oo baan idhi yaa cabdi yaa abuuray ilaahay adiga yaa ku abuuray ilaahay yaa ku dili doona ilaahay oo adigu maxaad isaga soo horeynaysaa wadkii haye waana shahaatay bay tidhi markaa waa isqabatay way isqabatay oo Haye.
sideed waa shahaaday oo ilaahay u xasuusatay haye Een, ka soo guurtay gobolkii togdheer hargeysay timid afar sannadood iyadoo hawsh sheekadu ay ka soo wareegtay bay la waraystay dabeedna miidiya soo fadhiisatay haye welina igamu baabiin bay tiri qof bedelana maan helin noloshii oo dhammina saasay way noloshoodii oo dhanna way isbedeshay moogtahay aad iyo aad Een, dareentabad bay cabdixakiimow igu samaysay waan gurtay marka qisada markaad maqashay ee ay ku soo gaadhay ayaa markaa sheekadan ayaa ka dhalatay ay qisada ayaa heestani ka dhalatay sheekadaas haa walaal haa waan gartay marka caalamulbarsaq bal intaynaan u gelin een, heesta magaca maxaad ugu bixisay magaca walaal waxaan ugu bixiyey caalamulbarsa horta bu marka hore markaynu noloshan adduunyada ka tagno dee ee, geeridu ku timaada aadamaha Mhm.
Een, aakhire inagoon tegin waa tan dee qofka ilka la dhigaye halkaa uu ku ku helayo dee Mhm.
wanaag iyo xumaan wuxuu lahaa halkaasaa lagu sii siiya aad iyo aad caalamkaa markaa qubuuraha ee intaan laysu soo saarin ayaa caalamulbarsa la ydhaha waan gartay markaa markuu adduunyadii ka tegey ee waa ka cayin wuxuu ku biiray caalamulbarsaxi moog Ka waxaad- wayna ku jirtaa in ereygaasaan kala soo dhex baxo heebta ku jira waan gartay marka wiilkii baad leedahay wiilkii baa caalamkaa ku jira ay gabadhani nolosheedii oo dhan isku bedeshay saa u noqotay wadkaa halkaa wuu ka tegay oo dee ilaahay baa ka ha oofsaday oo caalamulbarsaxaasuu ku biiray aad iyo aad haddaynu u galno marka maxay heesta odhanaysa waxay walaala odhanaysaa wuxuu yidhi jacaylkiisa laasa beermay ee bushaarada keenay fiican labadii caashaqa bariido bilkhayr isku sooraye weliba bogagaysa siiyey markuu balagii kalgacalku saweeye wareemay dunyooy waayo badaney hursigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay maalintii Ah.
kulan awliyaada ay soo- la odhan jireen soomaalidii arbacadii miisaanka lahayd bay ku- ay geeridiina ku beegeen hayday yidhaahdaan oo waa ku waa arbiciyo khamiis kulan awliyaad waxbay soomaalidu iska yidhahdaan moogtaa haye haye marka wuxuu yidhi mar markii balagii kalgacalku bixisa weeye ware- wareemay adduunyoy waayo badaney hursigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay Mhm.
ileen wadku waa mabaaqde miyuu bahda nugusha gooyey miyaa caalamalbarsakha barkii kale ruux ka aaday dee laba qof oo isku qofa bay ahaayeen moogtay cabdixakiimow aad iyo aad miyay aasiyo bannaantay ileen boqor buu ahaaye halkuu cabdi buuxin jiray aad iyo aad halkuu cabdi buuxin jiray Mhm.
markaan warkiina markii la baashay markaan dhaayaha bidhaanta bilanay indhahayga saaray dhagaa basar ugu dhagaa basar ugu dhegaystay miyay ilmadii iboobtay Mhm.
oo miyay ilmadii iboobtay oon weliba baxsanay ismoogay intaan heestu ila baahin ilaah baan kuu baryey halbowluhu kuu bogsoo rabbow baabacada madhan baryada noo soo ajiib haye aad iyo aad halkaasay ku dhammaatay abheeskii caalamalbar waan gartay marka inantiina inuu ilaahay u boogadhayo ayaad ugu ducaysay in ayaan ugu duceeyey dareenkeediina inaan cabiro iyo sidaa rami ugu dhacday baan isku dayey waxay iska gaabnaataba heestuge aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar geedi oo mahasadaasi iyo weliba qisadaasi baynala wadaagayey bal markana inta aynaan isla qisadaasi ka fogaanin aynu dhegaysanno codka fanaanada saynab ega maxamed
Thank you.
markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysiga uu barnaamijka caweyska washington siiyey khadar guuno ah halabuur iyo weliba siyaasi iyadoo waraysigana uu kaga hadlayay suugaanta curiyey ayaynu kasii anba qaadi doonaa halkii uu toddobaadkii hore waraysigu noo taagnaa aynu ku noqono markaa heesahaagii aniguba ayaamahan arxankaaba waayo iilkana haddii aan galo io ooyimayside iga daalugooyada waxaynu ka soo hadlaynay jacayl iyo dad isu faraxsan tan waxa weeyaan waa dardaarwarin si kale kuma garatide aminyare iyo heestiisaas waa nin tabane horta inta badan waxaan kaaga sheekeyna sheekadu ku dhex jirnay berigaa ninka cumar duulle layraa allah u naxariistee waliba dadkii wada dhintay horta wixii dhintay ilaahay u naxariisto wax laga sheekeeyo la garan maayo duulle cali ayaa waxaa wareysanay barnaamijkii xidigaha ninkii la oran jiray axmed xasan cawd axmed baa markaa wuxuu ku yidhi cumar waxaan wada qaadaysa waa wada jacayl aad moodo inaad mar garamayso inaad mar calaacalayso inaad mar waxamaanayso jacaylkan cumarow ma mid adiga gaar kuu dishoodayba aw kale aad bu xawaashay yaqaano ilaahay inuu dee baray waa labada libe bay kala dhacay cumarna dee markaa waa nin cumar waa nin reer burcaa ahaa jiray asal reer waqooyi buu hadla rasuul ku leeyahy allah ma axmedow dee maya maaha buu isada hawdhigine jacaylku anoo qulay mahaya waa wax ragga suuqa joogo dhan haya buu marka waxa weeye jacaylkani wax markaad samaynayso wixii marketibla ee aad dadku ay jeclaysanayaan baad u samaynaysaa inta badan iminka heesa karbaasha ama kulaaditaanana fanaaniintu kaaba yeeliba maayaan berigi hore waxaa la ohan jiray afka suugaanta daadis baa la ohan jiray heesaha karbaashka daadis baa la oran jiro eber baa nin rag iyo dumarka laisugu dhigi jiro kuwaasaaba loo jeclaabaa aad iyo aad waa aad baa looga heli jiray suugaanta waa mar marka dadkii horena isku laaditaan baa looran jiray inankii inantu way isku laadayaan barkii dambena ciyaar xamarkii waxaa loo bedela daadis waa laisku daadinaya berigi hore daadis baa la ohan jiray marka heestanna waa mid ka mid a heesahaas iyo waayahaas uu la jaan qaadaya maya tani waa jacayl waa jacayl nin raga oo cabanaya oo gabadhu cawday ka arkay inay gabadhaasi aanay la warin oo aad moodo inuu yaro gees garaacayo oo uu intuu ku dhibtoobay uu markaa waa xaalsheegad baa la yidhahdaa waa waa tawaawac iyo cabasho iyo xaalsheegad saddexdaa dulcood baa isku marka heesta waxaa la yidhahdaa waa ugub maaha caashiqu aadmigu ugub maaha caashiqu aadmigu la kowsado hadba ruuxa baara aramida ku beera anna urugadiisii eebadii igu miday baan awgaa la liidaa liitaa wuu igu awoodsaday ha waa saasay soconaysaa adiguna ayaamahan alxankaaba waayo ilkana haddaa galay oo imaysade isla markaa markaa waad saa ku soconaysaa ogow si adduunyadu waa ayaamo tira oo aakhiraana weyna allahayow sidii roon sidii roon allahayow kooraskuna waa
ugumaha caashaqu hagmigu la kowsaday hadba ruux asiibaha haramida ku beeraha anna urugadiisiyo cibadigu mudiba awgaa la liitaa oon la liitaayo igu awoodsaday aniguna ayaamaha arxankaaba waayo ilkana ilkana ilkana haddaan galo ii ooyimayside aigada aigada aigada igadaa lugooyada aniguna ayaamaha arxankaaba waayo ilkana ilkana ilkana haddaan galo ii ooyimayside aigada aigada aigada igadaa lugooyada ogowsay adduuniyadu oo ayaamo ira ahaa aakhirana wayne allahayo allahayo allahayo sidii roon sidii roon allahayo
waagaag haddii aanu waynu usoo noqon doonaa dhinaca heesaha khadar dee dabcan marka laga yimaado inaad heesahan caanka ah hadda ay fanaaniintan aynu kasoo warana qaadayaan inaad samayso iyagana waxaa jira saa tilmaantay sugaan aad ka curiso waayaha maxaa ka mida sugaanta kaleed nolosha waayaha aad ka samaysa iminka taariintoo kale waaba iyadu waa hees oo kolley laxankeedii gacanta la waaya horta in yar ku yara sheega ama dadka waxaan u sheegaya dhegeystayaasha qaaligaa dhib waxay ka taagan tahay soo saaridda heesaha iyo fanka waxa weeye berigii hore fankan raggani sheeganayaan uu leeyay maxamed salemaan ba waxaa lahaa hebel ba waxaa lahaa horta waxaasi hanti qaran bay ahaayeen ninka abwaanka heestuu qorayaa wuu dhiibayaa teatarkuu keenaya golaha martida madadaalada maareeyuhuu dhiibaya maareeyuhuu qaadaya naxmiista halkan jooguu dhiibaya ama qaare buu dhiibaya ama xasangireed buu dhiibaya ama wuxuu dhiibay cabdilqaadir cali cigaal markaba heestii waa la laxmaya markaba muusigii baa la saaraya laakiin maanta ayaan darada haysta weliba abwaanka waxa weeye midhihii baan samaynaya midhihii markaan sameeyey kii laxmaya baa laga yaabay inaan australia ka iyo tani kii tumayey baa istaatu doono noqonaya cabdiwahaab cabdiraaji oo halkan la jooga kii qaadaya baa hargeysa noqonaya sidee la isugu keeni karaa wax walbana qarash iyo inaad waxla yaro wadwadana way soo gelaysaa marka maanta dadkan jooga ee fanka fanaanka heesayana waa kadeedayey kahla abuurkeed doonayana wixii soo baxaana waa kadeedayey haddaanad ahayn mid ka mida kooxaha sida asxaabteedoo kale maanta laab saalax oo kale dee guddoomiye xiddiguu ahaa daahoo kale oo saaxiibka iyo kooxdiisuna runtii ana halkiisna aad uga mahadnaqayo oo heeso badan kooxdiisana ay qaadeen waxa weeye isna dee waxa weeye kooxdiibuu dhex fadhiyaa marka waa inaad fanaan u noqotaa oo dhex fadhidaa anna markaa waxay isu kay qaban waayey hadee dan siyaasadiina wado oo ninka amir ku jiraan dee dhinaca kale ma wadi karayo waa caqaba taagan weye marka waxa weeyaan inta badan way dhacdaa aad iyo aad waataan kuleeyahay heesaygaa sideetanka ah bere hore soo wada bixinaayo sanadkan intan u dambeysaan toban manaan yaro gacan banaanaday baan toban ay soo israaciyey waana tikenaysa marka firaaqadaad yarasheeda wax yaro dhaqaajiso laakiin mun walba hawsheeda weyle aan kuugu noqdo heesaha waxaan kuugu noqonayaa tahriibka hees la yidhaha aftadan caruurteennii baabiisay ee badihii ku dhammaadeen ee magafuhu uu laayey ee dhibtu haysay oo hintan dadkii soomaaliyeed dhacaysa ubadkii yaacay iyo waalidkiiba taasaa horta heestay wateeday marka kolley heestaas way soo bixi waa hees aanan jecelayn inaan dhulka dhigo waan soo daydo markaa heesaha wadanigaa beriga hore geeraar yar baa laga horreysiin jiray marka geeraarku waa ereyo ducimeerisyo ka horreeya heesta intaan muusiga lagu bilaabin marka waxaa imisaa dhalintii dhulku uu sugaayay xabsiyadaa la dhigayoo dhul sugay noolba imisaa dhaqaaqoo xiskoodu dhibayoo kafaar wareerkii dharku uu ku wareeba imisaa dhayal fudud xabad lagu dhegsiiyo dhagartaana kii galay dhuuntaabidkii dhanna loogu talinoo dhuuntaabidkii geeraarkaa noocaasaa ka horreeya marka waxaan ka gelayaa heestii oo waxaan hogatusaalaynayaa heestu waa hogatusaalays iyo uga waran dhallinyarada gurbuhu u soo hillaacaya moodaya inay jannadii qoomka gelinayaan ee laacan dooga quruxda badan iyo aqladan dhaadheer soo eeganaya dariiqadan in qabar in qabarna hooseeyo qurbuhu qabarkiisa hoosena u leeyahay marka waxaan uga bilaabaya dhalintu qiimahay dalka ku leedahay waxay dhalin yahay waxaad tihiin dhabarkaa laftiisiiyo dhudhubkii difaacee dhamacda ridaayey hadduu cado dhankeenna u soo yaro dhambuuqsado marna dhashii ayaa tihin dhowrayeen dadkoodii tacabkay u dhidideen dhaxal inay ka reebaan dhaliyahay hadhuuman tahriib ha u dhaqaaqina dhibkaad arkaysaan dheri kama horreeye dhabarka u adkaysta dhabtii waxaa hubada dhul shisheeye waxayaa dhayal laguma helaye dhalashaa la eegaa dheef la ysku siiyaa marna waxaa ku dhibaba midabkaaga dheehoo lagu oran uma dhalan dhulkan aad ku joogto dhoof baa ku keenay saasay markaa ku soconaysa beydka dambe waxaan kaga hadlayaa reeraha iyo dhibtii keena dhex dhacday carruurtii adu waxaal waran waxaal waran waxaad u muujinaysaa adu waxaa waraa marka beydkaa dambena waxaan kaga had ilaa reerihii inays haystaan ayaan tusaya waxaan leeyahay dhibka kalena wuxuu yahay reerahan isdhiibay dhaqankoodii dhimiyo waalidkii iyo dhashiisii dhexdood laga shaqa dhexdood laga shaqeeye dhalaha loo maqlaayo diinti hadday yidhaahdaan dhabadaa la qaatay haddaan jeelba loo dhigtay ilmihii yaraa ayaa la oranaya waxa uu yidhi aabbahay baa dhibaaxay oo dawaataa la xidhaya hadduu is yidhaa diidiyo ka hadlane waa anigii ilmahay maxaad moogta dhex gelsa barnaamijkeennii toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
arrinkaynu dhiganay hadadoofin wayday waa axdi adwayso adigun ku sugaye anna barshadaadiyo waxaan eersanayaa laftii ku uratee diinayay ku uratee weydi qayrkaa
cabdixakiim maxamuud sharwac ayaana soo jeedinaya caweyska washington haatana canada soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada qaarkeeda ayaa wada wacyigelin ku saabsan sidii waalidiinta caruurtooda ku jira ama looga shakiyo falal aan wanaagsanayn aan lagu ceebeynin arrinkaasi balse taasi beddelkeeda la garab istaago si loo badbaadiyo dhallinyaradaasi toronto waa magaalo ay degan yihiin soomaalida ugu badan dalkaasi canada waana meesha ugu badan ee sannadaha dambe dhibaatooyin kala duwane oo dilal ay ku jiraan loogu geysanayay dhallinyarada soomaaliyeed waryaheena v o a xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray toronto wacyigelintan ayaa imaanaysa xilli dad badan ay rumaysan yihiin in soomaalidu ay qarsadaan dhibaatooyinka soo wajaha ubadkooda iyagoo ka cabsi qabaa in lagu caayo ama lagu ceebeeyo dhallinyarada soomaalida ah ee ku jira falalka aan wanaagsanayn ama kuwa la sheego inay isdilaan ayaa la rumaysan yahay inay soo mareen marxalado kala duwan taasoo waalidka ay ugu yaraan dareensanaayeen in waxun ay qaldan yihiin islamarkaana aysan la wadaagin bulshada kale ee soomaalida ama cid kale oo la talin ka siisa sidii ay u wajihi lahaayeen marka ubadku ay ku arkaan inuu ka leexanayo waddada saxda ah khadre maxamuud waxay la shaqaysaa hooyooyin caruur looga dilay dalkan kanada waxay ka hadlaysaa sida soomaalidu ay u qarsadaan dhibaatooyinka soo wajaha annaga dhibka aan leenaha waxaa waa haddii xataa qof fartiis meel ka qaloocanta wuxuu isku dayaa inuu qariyo soomaali haddaan nahay sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ma aha in xataa sistamka keliya ay ka baqaan waalidiinta haddii xataa cunuqalqaali ka noqdo in hooyada ee qariso ee aan la dhihin heblaayo wiilkeedii baa qalqaali noqday waxaan ka hadlayaa very simple issues iskuulka hadday gabadha ama wiilka isku fiicnayn xataa ama ay wax dhibaataa yar xoogaa yar ay ka tahay ilmaha kaleeta ka dadaal gaaban yahay ama xataa ilmaha xataa sometimes waxaa dhacda autismka ah inay hooyooyinka isku koobaan ayaga shams ibraahim booliis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha urur loo soo gaabiyo m c i s oo ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur looga dilay dalkan waxay ka shaqeeyaan sidii loo badbaadin lahaa dhallinyarada barnaamijyada ay wadaan waxaa ka mid ah wacyigelin la xiriirta sidii waalidka aanan loogu dhaleecayn ama loogu caayin marka caruurtoodu ay ku jiraan dhibaatooyin kala duwan waxa ugu horeeya amaba ugu weyn hadeer waxa waaye in aan annaga as maadars dhexdeena maaragtay cuduradii jiray oo ama ama cabsida oo communitiga dhexdiisa ama xishoodka ama cunugaadiyaa lagaa dhibaateynaa inaan ka baxno wacyigelin noocaasa ayaa ugu horeysaba midaan wadno taasoo ay ka mid tahay haddii cunugii uu dhibaato sameeyo inaysa hooyadii sameyn hortore oo annaga aanaan waalidiintii ataagin as a community waalidkaa la ataaga oo waxaa la dhahaa wiilkeeda saan ahaa macnaha balaayo la socday dara waxbuu gadaaye rara waa iscomplain gareynaa marka complainingkaan meesha ka saarnay waxaan epidemia noqotay ama disease wax communitiga dhan dhexgalaya noqotay marka hadda waxaan isugu imaanay inaanan la kala xishoonin oo aan la kala baqin oo ceeb iyo cambaar aysa jirin khadre maxamuud ayaa qabta in hooyooyinka dhibka horey u gaaray aanan lagu fiirsan dadaalada ay wadaan balse qaybaha kale ee bulshadu ay qayb ka noqdaan dadaalada socda si loo badbaadiyo ubadka waxaan ka tirsannahay hooyooyin caruur laga dilay iyo kuwo aan maaragtay laga dilin ama kuwo ay u dhaawacan yihiin oo dhibaatooyin iyo ku haystaan sababta ma aha in maaragta hooyada ilmaha laga dilay keliya ay intay soo baxda ay ka hadasho dhibaatada ay qabto annagoo dhan waxaan go-aansanay in maaragtay nawada saameyn karta ee qof walba maalin ay maaragtay eradii soo istaagi karto sidaa darteed waxay nagu kaliftay inaan qaadano go-aan degdega oo dhabar adeyg leh oo ku saabsan sidii waxyaabahan aan raadin lahayn meeshay ka yimaadeen sidaan ugu maaragtay aan u dhexgeli lahayn systemkan aan wax kala qabsan karno iyo sidii aan maaragtay kahortag iyo boogadhayid iyo maaragtay system bedelidba aan u geli lahayn dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ayaa ah mid sii socota bishii hore oo keliya waxaa magaalada toronto lagu dilay laba dhallinyaro ah waxaana weli socda baaritaan la xiriira kuwii dilkaasi geystay xuseen nuur xaaji v o a toronto
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji dhegaystayaal haatana xaggii heesaha ku soo dhowaada heestan idiin soo xullay
heestaasi ay qaadaysay fanaanda hibo maxamed hibo nuura ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono oo anigoo ibraahim xasan daanduroyooda la sidaayo nabadgelyo
Yeah.